haddaba maxaa soo celceliyay weerarada ceynkan oo kaleeta ah ee lala beegsanayo hoteelada maxayse hay-adaha amniga iyo milkiilayaasha hoteeladuba ka baran karaan khatarahan si loo yareeyo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka muqdisho wuxuu ku wareystay axmed kaboole oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada stockholm ee sweden kana faallooda arrimaha ammaanka
walaal waa mahadsan tahay marka koowaad horta waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay weerarkii ka dhacay hoteelka xayaada magaalada muqdisho si lamidana dadkii ku dhibaatoobay dagaaladii ka socday xaduudda ayaan horta tacsiyeynaynaa marka koowaad waxaan is leeyahay maadaama dowladdu markii la doortay madaxweyne xasan sheekh ay mar kasta ka dhawaajinayeen in yacni focuska koowaad la saari doono al-shabaab in ay rabeen inay helaan base ka bedelan meelihii ay ka dagaalami jireen oo ay focuska saaraan hadda xaduudda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya maadaama ay jaanis ku heli karaan ay ku dhuntaan haddii lagu wiiqo gudaha soomaaliya oo dagaal lagu qaado midda hadda ka dhacday muqdisho oo ilaa shalay iyo ka dhacaysay waxay la tahay in ay isku dayayeen inay ka faa'iidaystaan isbeddelka dowladda maadaama lagu mashquulsanahay kala wareejintii ama hay-adihii dowladda oo maaragtay nidaamkii hore iyo nidaamkan isbedelayay casualitigaas dhexdeeda inay jaanis ay ka dhexeleen ayay ila tahay
marka axmedow weeraradan ee hoteelada lala wareegayo ee waa kuwo sanadii lasoo dhaafay aada dareemaysay inay hoos u dhacayeen marka maxaad maxaad is leedahay al-shabaab waa u soo celiyeen weeraro caynkan oo baaxaddan leh oo ilaa iyo muxuu ahaa muddo afar labaatan sac ka badan ay ku qabsadeen hotel ku yaalla muqdisho sidee ugu suurto gashay inay weerar caynkaasa magaalada kusoo qaadaan
waxay waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay weerarkan horta way qaadi jireen markii koowaad ma aha hoteello badan oo magaalada muqdisho ah ayay galeen intii argagixisadu ay jirtay kan wuxuu uga bedelan ayaan is leeyahay waa kii ugu wakti dheer qaatay ciidamada ammaankuna runtii waa isku dayayeen oo aan warbixintaas waan la soconnay laakiin waxaan is leeyahay nimankaana waxay heleen jaanis ah meel ay ku gambadaan oo wakti waxaad mooddaa inay wakti badan ay meeshaan soo sahmiyeen ama ay og yihiin meelaha maaragtay laga soo geli karo ama meelaha dhibaatada uga imaan karto sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay waxaa waaye iskama aysan soo gelin laakiin sahanay ku jireen wakti badan inay sii joogeen aad mooddaa ay kala garanayaan meelaha lagu dhuunto meelaha lagu dhuumanin ay kala garanayaan meeshuna ay tahay meel maaragtay dhismayaasheedu ay aada u badan yihiin ay ay tahay marka runtii waynan tahay in ciidamada soomaaliya xooga ammaanku ay ay wax ka bartaan sababta waxaa lagu talagalay waxaan rabaa inay wax ka bartaan diinkan oo kaleeto markasta soo noqnoqda sidii loo xali lahaa waa tahay sida aad sheegtay waxaad ka dhawaajisay inay tahay in wax laga barto weeraradan maadaama ay soo noqnoqdeen oo isku qaabi yihiin oo hoteelada la beegsanayo maxay hoteeladu laftigoodu ka baran karaan oo ay ka bedeli karaan hanaankooda amniga maxaase hay-adaha amniga ee dowladdu ay ka baran karaan oo aada is leedahay way u fududayn kartaa haddii uu kan oo kale dhaco in khasaaruhu intaan ka yaraado sida aniga aan aan aragnay waxaa moodaa badanaa hoteelada waxaa waardiyeeya ciidamo security ah oo laga yaaba inaysan u tababarnayn la tacaalidda argagixisada aysan u tababarnayn sida daraaded waxyaalaha laga baran karo oo badbaadi lahaa waxaa is leeyahay in ay jirto wada shaqayn ka dhexaysa hay-adaha la dagaalanka argagixisada ama loogu talagala si khaasa inay ammaanka u sugaan iyo waardiyaasha ama dadka maaragtay ganacsatada ee hoteelada leh in wada shaqayn dheer ay ka dhexayso collaboration yeeshaan meelihii khataruhu ka imaan karaanna si loo yareeyo in laga hortago sababtoo ka dabatagga waxaa waaye wakti wax badan iyo wakti badan iyo kos ijra badan ay qaadanaysaa wada shaqaynta iyo tababar micno leh oo la siiyo waardiyaasha meelaha bulshadu isugu timaado ama hotel ha noqdeen ama goobo kaleo ganacsi ha ahaadeene in tababar ku filan sababtoo cadowga maanta dadkaanu ay leeyihiin waa qaraxyadaas iyo wax lamid ah aada iyo aada loo baaro dadka bulshada ayadoon dadkiina la dhibaataynin la yaqaano wax la baarayo in tababar fiican ay helaan waardiyaasha hoteelada iyo wada shaqayn hay-adaha amniga ah taasaa lagu yarayn karaa is leeyahay dhibaatooyinkan oo kaleta dhaca si looga hortago oo loo yareeyo khatarta dhacaysa hay-adda dowladda oo kaleeto waxaa loo baahan yahay waxay tahay checkpointiga ama dhagaxaantan keliya waxba ma ay qabanayaan waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyadaha magaalada muqdisho oo kale waa caasimadii markaad fiirisid wasaaradda amniga gobolkii degmadii wixii dhammaa marka waxaad moodaa in ay mas-uuliyaddu isdul saaran tahay muqdisho ina waxaan isleeyahay inay u baahan tahay inay hesho hay-ad sax ah oo lagala xisaabtamo dhacdooyinka si lamidana runtii isbedelada ciidamada tirtirada badan iyo laftirkooda way ka dhex faa'iidaysanayaan in niyad la siiyo ciidamada ka shaqaynaya mas-uuliyadda loo kala qaybiyo aan mas-uuliyaddu isdul fuulin taas waxay ka caawinaysaa in lagula xisaabtamo qofka mas-uulka ah shaqada uu qabanayo haddii uu ku fashilmo shaqadii iyo ammaanka uu ku fashilmo uu qofkii iska tegi karo laakiin hadda mas-uuliyaddii waxay ku dhex dhacaysaa shakhsiyaad badan iyo taliyaal kala duwan oo aanu lahayn meel loo raacdo kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga waxa uuna u warramayay wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan